boqortooyada ingiriisku waxay ka kooban tahay mandaqadaha england scotland walashka iyo waqooyiga ireland iyaga oo saddexda mandaqadood ee dambe ay leeyihiin maamulo u gaar ah ra-iisul wasaare johnson ayaa nicholas derjan ugu tahniyadeeyey inay mar labaad ku guulaysato kursiga hoggaanka xisbiga s n p laakiin u sheegay hogaamiyeyaasha mandaqadaha boqortooyada ingiriiska inay midnimada dal ahaan ay ku caanamaaleen una wanaagsan tahay warqadda casuumadda uu kulanka ugu yeedhay ayuu ku sheegay inay kaga wada xaajoon doonaan caqabadaha ay wadaagaan iyo sida ay uga wada shaqayn karaan bilaha iyo sannadaha soo socda intee ayaa la odhan karaa uu leegyahay haddaba warwarka boris johnson uu ka qabo in mar labaad abti laga qaado dadweynaha mandaqada scotland mase la saadaalin karaa natiijada ka soo bixi karta haddiiba ay dhacdo aftidaasi su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada leicester oo ku taalla dalkan britain walwal weyn buu qabaa ra-iisul wasaare johnson in mar labaad wasiirka koowaada scotland nicola stajon in ay ku baaqdo in afti labaad laga qaado dadka muxuu ahaay scotland si ay madax banaanidooda dib ogala laabtaan midooda united kingdom taa haddii laga gudbo cabsida iyo walwalka haddii laga gudbo caqabadaha iman doona ee ah in xagga dastuurka muran ka dhasho taasoo maxkamadaha ay kala saari doonaan afti labaad aad bay u badan tahay in lagu dhawaaqo natiijada kasoo bixi kartana doorkan waxay u eg tahay in ay u janjeedha xagga in ay madax banaanidoodii dib ula soo noqdaan scotland markii hore labadi kun iyo afartobanka markii loo qaaday afti scotland in ay ka xuruudo u k dadweynaha boqolkiiba konton iyo shan waxay u cedeeyeen inay u k ka mid ahaadaan hase yeeshee waxaa ka dambeeyey aftidii u k loo qaaday in ay kaga baxdo yurub ama inay kaga mid noqoto scotland waxay u codeysay in ay yurub ka mid ahaato maadaama fursadaas scotland ay weysay haddana gabadhan ay ku ballan qaaday inay siin doonto fursad madax banaanid ay kula soo noqon doonaan doorashadiina ay ku ballan qaaday codkiina ay ku heshay fulintii ayadaa laga rabaa marka arrimahaasa isbedelay mar labaad haddii ftidaa la helo waa waxay u eg tahay xagga madax banaanida natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinkii khamiistii xisbiga s n p ayaa baarlamanka fadhigiisu yahay magaalada edinburgh ku guulaystay afar iyo lixdan kursi boqol iyo sagaal iyo labaatankii kursi ee loo tartamayey xisbiga s n p aqlabiyadda baarlamanka hal cod ayaa ka dhiman laakiin maadaama oo ay xisbiga the green barty ay sideed cod heleen waxay heleen aqlabiyada xisbiyada u oleeya gooniisutaagga mandaqadaasi haddaba sidee ayay labada dhinac u arkaan aftida madax banaanida ee scotland iyo dowladda dhexe ee fadhigoodu yahay magaalada london waa kan maxamed ibraahim hirari oo degan magaalada glasgow ahna gorfeeye arrimaha britain xisbiga madax banaanida u ololeeya ee halkan ka taliya s m b waxay heleen afar iyo lixdan kursi doorashadii markii la qabtay waxay u baahnaayeen shan iyo lixdan kursi si ay aqlabiyad uga helaan baarlamanka waxay hadda kaashanayaan xisbiga greeniska oo iyaguna gooniisutaaga aaminsan oo helay sideed kursi wasiirka koowaad ee scotland nicholas derjan ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay qabato afti madax banaani laba sannadood gudahood taas waxaa ku gacan saydhay dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare boris johnson oo sheegay inaanay dowladda scotland siin doonin awoodda ay afti sharci ah ku qabsadaan nicholas derjan iyo dowladdeedu waxay u taagan yihiin haddii aanay dowladda dhexe hadda nagu soo wareejinin awoodda qodobka soddonaad ee ay aftida ku qabanayaan in ay baarlamanka scotland ka sharciyeyn doonto afti madax banaani taasna sharciguma ogola oo awoodda noocaas ahi waxa ay ku jirtaa awoodaha ay dowladda dhexe la hadhay markii la sameeyey sharciga scotland ee soo baxay mrs terjin oo jimcihii guusheeda kadib la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay marka hore xoogga saarayso dadaalka loogu jiro xanuunka covid sagaal iyo toban kadibna marka la gaadho xilligeeda ay ka shaqayn doonto fursadaha dalkeedu ku heli lahaa mustaqbal wanaagsan taasoo ay ula jeedo afti labaad oo laga qaado scotland mandaqadaasi waxay boqortooyada ingiriiska ka mid ahayd ilaa sanadkii kun iyo toddoba boqol iyo toddobadii aftidii loo qaaday in scotland noqoto dalka madax bannaan britain inteeda kale waxay soo xidhantay markii codka la qabtay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii boqolkiiba shan iyo konton dadkii codeeyeyna ay door bideen inay weli kusii jiraan boqortooyada boqolkiiba shan iyo afartan ayaana u codeeyey gooni isutaaga xilligaasi tiradaasi dad badan ayay ka yaabisay maadaama oo ay labada kooxood aada isugu dhowaayeen aftidaasi waxaa ka daba timi go-aankii ay boqortooyada ingiriisku kaga baxeen yurub oo boqolkiiba laba iyo lixdan dadka mandaqada scotland ay u codeeyeen inay kusii jiraan midowgaasi waxaa laga cabsi qabaa haddaba inay dad badan oo markii hore u codeeyey inay edinbara qayb kasii ahaato boqortooyada ay iminka dhinaca kale u codeeyaan maadaama oo ay britain ka huleeshay midowda yurub madaxda yurub lafteeda ayaa la aaminsan yahay inay iminka door bidayaan inay scotland noqoto dowlad ka madax bannaan britain gacmo furana ay kusoo dhoweeyaan si ay ugu karbaashaan go-aankii ay britain kaga baxday midowgooda wakhtiga ayaana sheegi doona cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london